ayaa amaaday sanadkii laba jeer sidii maslaxadu ay noqoto si awoodooda loo daciifiyo oo aysan islaamka aysan u soo haweysin haddaan la daciifin oo aan saas la yeelin ayaga wax mabda-oo celiyaa ma jiraan ilaa luqatulmadfac wax kaloo ay gartaan ma jiraan maanta waa arkaysaa kuwa leh mutaxadiriin baa naho waa hormarnayo saasoo wax celinaya mar wax ay ka cabsadaan maahana wax kale oo celinaya qaanuun celinaya marka waxa weye waa fardu kifaaya baabkaas jihaadka markay fuqahadu ay marahayaan fardu kifaayadaas waxyaalo badan oo fardu kifaaya ahay meeshaas kusoo daraan oo ay ka mid tahay sancadii loo baahan yahay waa in dadka laga helaa dad oo sancadaas yaqaana oo dadkii kale ka haqabtirka meeshaas marka waxaa soo baxaysa haddii shay sancada ka mid ah oo muslimiintu u baahan tahay cid u dhaqaaqda la waayo dadkao dhan waa dembaaba meeshaas marka suldaankii iyo dadkii saalixul caamka ka shaqaynaya waxaa laga rabaa in ay in meel bannaan inaysan jirin oo wixii looga baahnaa laga waayay inaysan jirin inay ku dadaalaan wixii dadkaasi ay shaqadaas ku baran lahaayeen waxyaalaha noocaas oo kale ay u aasaasaan marka waxyaalo badan oo furuudu kifaaya ah cilmiga qaarkiis ku jiro qaarkii sanaaciga ku jiro waxyaalo badan baa meeshaas ay ka soo qabtay wayatacayanu waa caynoobahayaan calaa man xadara saf safka ninkii xaadir jihaadku wuxuu yahay marna waa fardu cayn marna waa fardu kifaaya fardu kifaayada markii uu yahay waxa weye gaaladiina dhulkoodii bay joogaan muslimiin ku filanna jihaad bay lahayd waa fardu kifaaya wuxuu caynoobahayaayo qof walba laga rabaa ee qofka laga rabaa calaa man xadara safa safka ninka xaadiray haddii dagaal fardu kifaayo sidii uu ahaa haddii safkii dagaalka lagu tago ninkaas fardu cayn ku noqonayo kama soo noqon karo waa fardu kifaayo inta kale ku filan laga aqbali maayo mar hadduu safka tago waa inuu ka qayb galo wakadaa calaa kulli axadin axad kasta waajib bay ku tahay ilaa axaada bilmuslimiina muslimiinta hadduu soo xareeyo caduwna cadow hadduu soo xareeyo gaalaa soo duushay oo muslimiinta mulkeediiay soo gashayoo nin kasta oo waa laga rabaa inuu ka qayb galo fardu kifaaya ma marka meeshaas jihaadka midna waxa weye hujuum midna waa difaaci midka hujuumkaaho muslimiintu soconhayaan oo suldaanku qorshaynayoo la tegayo way midka shuruuda badan loo dhiga amaa midka difaaciga ah oo gaaladii soo weerarto ay yimaadeen qof walba wuxuu ridi karu ridi ma aha shuruuda badan waxay ku taalla isaga ma wa yukhaadabu bihi biljihaadi waxaa lagula khidaabaa kullu dakari nin kasta naaguha iyagu tabarta oo jihaadka ma laha laakiin markii muslimiinta lasoo weeraro dhagaxi waxay tuuri karto waxba reeban mayso marka shuruudan la dhigahaya waxa weye waa dagaalka midka hujuumka ah muslimiinta u socotay dakarin xurin xur ah baaliqin qaangaara caruur lagamara caaqilin wax garanaya majnuun meel hadii loo socdo miya mustadiicin kari kara ninka kari kara zaad buu haystaa qalab buu haystaa wuxuu meeshuu ku taguu heli karaa mustadiic nin uu jiran ama kici karin mid indhaala mid kuwaasna mustadiic maa laysa calaa maxad walaa yujaahidu ma jihaado almadmuunu ninka la deyneeyey ilaa biidni qariinihi ninkii deynka kulahaa idankiisa maa jihaad meel loogu baxaayo nin deyn qabo deynkii aan iska bixinin aadi mahayee ninkaana cidan laga qaadan hadduu yidha aad waa aadi karaa hadii kale ma aadi meeshaas hadde mas'alo waxaa ku jirta xooga ahmiyaddeeda iska lahoo ninka deynka qabaa ma safri karaayo ma iska aadi karaa magaalo kale jihaadka sida badan masafar baa loo baxaaya marka ma bixi kara haddii deynkii waktigiisa joogo xaalaya ninkaana wax uu ku bixiyo uu haysto inuu ama wakiil samaysto ilaahayga bixi ama isagu bixiyo ama kii yidhaahdo war markaas u noqotay isii oo fursad uu siiyo maahan si kale kuma bixi waa inuu iska bixiya deynka laakiin haddii deynka muddadiisa dheerto wakti dambe yahay
oo waktigiisii dambeeyo waa iska safra marka fuqahadu meeshaas waa soo qabtaan ninka deynka qaba oo aan deynka iska bixin waxay dhahan safarkiisa safaru macsiya weeye xataa hadduu safro salaada ma gaabin waa inuu ninkan iska bixiyaa wixiisii iska reebay meeshaa marka masalada deynkuna masalo dhib badan weeye khaas ahaan qofka ku jira tijaarada ku jira waxaa suuragala ninkiina deynkii uu ku leeyahay madalna ma jirto wuxuu isu leeyahay bal hadhowtaa siin doontaa hal fursado aduu balmar hal mara ka faa'iideyso kiina marka deynkiisi xaalo weeyo hadduu rabaa marka meesha ka faa'iideysan lahaa isagoo ka faa'iideysa markiisa saa iskale saasuu noqon
ولا يجاهد المديون إلا بإذن قرين ولا العبد أدونك مجهاد إلا بإذن سيدي سيدك سيدك سمع ولا من أحد أبويه مسلم لبدي سوالي تكون نك مسلم يهين إلا بإذنه إذنك سمعنا سكة لك تلمة هدي دقالك ميلو آده جهادك جهاد ميلو آده يؤيه ننك والدين تيسي أي جوغان كالو ذا لو آده ففيهما فجاهد دي باكجر إلا إذا أحد العدو عدو علق عدو صاحر أي معاني مسلمين تدي لصور ورو لو يمادو مركا شروط دان بدن واجوك سنة هدان قف بدا قاقن متكي دينك الأولى هاي كي دينك لهاي والدكي وحول بوالا جيرة ها أرنتو مالحون الجاريس وفيجوز وبنانيا بلا إذن ويكره الغزو دولان بالك هذا دون إذن الإمام إمامك إذن لأنتس dad inay kacaan oo yiraahdaan jihaad baan aadaynaa imaamkii aan ogeyn karaahiyo weeyule oo meeshaas ee sidii najaax lagu gaari lahaa iyo wax lagu heli lahaa iyo suldaankii baa qaabqaabinahayo isaga macluumaad badan helahayo sidii ee meesha najaax looga gaari lahaa laakiin hadday dadku tagaan oo dad uun ayagu wixii ay kala soo kulmaanba tagaan oo aadaan oo la soo dagaalaan xaraam maahan uu leeyahy laakiin suldaanka in laga dambeeyo oo suldaanku wixii qaaqaabiyo oo saasaa laga raba meeshaas de macna waxa laga laga laga hadlaayana kuma jirto niman oo meel intay un tagaan oo meeshii galaan muslimiintii dhib u jiidahaya oo ayagu waxaan laga fakerin oo dagaal aan lagaba warqabin inay dadkii galaan ee uu soo galo oo nimankaani ay soo kiciyaan oo dagaal aan laga warqabin galaan oo dadkii dhib soo jiidahaya ma aha waxa laga hadla ee fuqaada meesha ka fiirinayaan waxa weeye ninkii oo ciidan badan oo dagaalamaya iska dhex gala oo inay dilahayaan ay u badan tahay oo la dagaala looma diido marba hadduuba asagu xun ka tarahayo wax ka daciifina oo markii walaa tulqu beediikum ila tahlukati ay ku fasireen waa ka saxaabigii diido yiri aayadda waxay ku soo degtay annaga ogeyn saas ma aysan ahayn marka meeshaas oo kale ka fiirinayaan hadii nin ko dadkaan koox yar weeyo dagaalka waa iska galeen oo inay ku baaba'aan macquul bay noqon kartaa laakiin waxun bay ka taraa marka inay suldaanka la tashadaan baa fiicneeyo suldaanku xuquuqa qaabiyo si meesha najaax looga gaari karo uu sameeyo ولا يستعين ما كاشدو بمشرك قال ما كاشدو إلا أن يقل المسلمون المسلمين توني يرادان ما قال ما كاشان هاي المسلمين توني يرادان وتكون أي نقطة نية نية الكافر مشركي حسنة تنميد ونأكسن للمسلمين المسلمين ومشركين تدوحة كجل سيد خزاع وكلا قولوا دين عن مسلمين تكسوجي marka hadii muslimiintu marka ay u baahan yihiin cadad weyn oo ay wax ku jiraan u baahan yihiin xoogaa gaalaa inay kaashadaan suuragal bay u tahay laakiin isla markaas waxaa ku jirta hadhowtadii kufri milla waaxida weeye kuwaan muslimiinta la socday oo kuwa kale hadday isku dulmaan waa inaysan labalabo ka badan ugu soo aadin muslimiinta labalabo ka badan waa inaysan ugu soo aadin haddii intay markii meesha la tago labadii gaala isku dulmaan dadkaa dhammeeyaan muslimiintii taas looma ogola marka cadadku kaashanaya waxa weeye cadad dhibkoodana laga aamin noqon karo haddii lagana faa'iidaysan karo cadadkaas wey wuxuu kaashan haddii muslimiintu fara badan yihiin oo ayagu ayagu aan u baahnayn ee gaalo aysan u baahnayna markaas maba la wadana ويقاتلون اليهود والنصارى يهود النصارى لا دغاله والمجوس المجوس او يهود النصارى كتاب بي لهاين مجوسنا waxay lahayn shub shubhatu kitab marka kuwaas waa la dagaalahay ilaa an yuslimuu inay islaamaan oo yabdulu jizyata jizye ay bixiyaan maaha hadday jizye bixiyaanna waa la dhaafahayaa oo yidhaha muslimiintaan ku hoos noolaanaynaa haddii ay islaamaanna waa la dhaafahaya hadday labadaas diidaanna waa lala dagaala wayuqaatilu waa la dagaalaya man siwaahum saddexdaas ciddii ka soo hartay ilaa an yuslimuu intay ka islaamaan ayaga jizye laga qaadima ahlu kitaabkii baa layidhi xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saaqiruun amaa dadkii kitaab aan lahayn iyo waxaa ayaga kufaartii oo iska wataniyiinta ahaa inay islaamaan iyo in lala dagaalo labadaasay noqonaysa walaa yajuusu qatlu nnisaa'i waasibyaani caruurtii haweenkii in la dilo ma bannaano ilaa an yuqaatiluu inay dagaalaan maaha hadday naag dagaal seefteeda soo qaadato dagaal ku jirto waa la iska reeba laakiin haddaysa dagaalamayn la dilima hadhowtadii marka dadkaas haweenkaas iyo caruurtaas iyo dhinac maal bay noqon doonaan dhinac kalena waxaa laga yaaba dadkaas inay wax ka soo islaamaan oo ay hadhowtadii wax faa'iida ka timaado wala dawaab dawaabi daabadihii inuu dilaa ma bannaano walaa yajuusu qatlu dawaabi ilaa an yuqaatiluu calayha inay ku dagaalamaan maahan oo muxuu ahaa daabadan haddii aan iyada la dilin dadkiidadkiia lagu dhammaynaa ow nastaciina biqatlihaa dilkooda inaan u kaashanayno maahane calayhim korkooda aan u kaashanayno oo haddii maalan daabadaas la dilo ayaga dagaal qaable ma kicin karaan marka annaguna oo waxay ku socdaan wax heli maayaan marka waa loo kaashanaya waa la dila marka dabaabadaha la jabinahayo iyo waxyaalaha la jabinahayo masaalixdaasaa laga fiirinaya haddii oo muslimiinta inay u gacan gashaa suuragal tahay oo iyadu aan la jebin ma la jebina laakiin haddii ama loo adkaysan waayo muslimiinta ay dadkii ku dhammaynhayaan oo ayagii ay dadkii ku dhammaynhayaan ama daabadan annaga ma qabsan karno laakiin haddii la dumiyo ayagii dagaalkoodii aa daciifahaya masaalixdaasaa laga fiirin wayajuusu qatlu shuyuukhi waruhbaan in la dilaa bannaan buu yidhi shuyuukhdii iyo ruhbaantii shuyuukhduna waa odayaal odagaasi dagaal maanta ma geli karo tabar ma hayo laakiin waa iska noqon karaa nin khabiiraho ra'yi bixiya iyo ruhbaantii meeshaas marka masalada ku jirtaa waxaa weeye qolyo gaalaah oo ayagu hadda dagaal ba aan u jeedin oo aan u jeedin ma la dilahayaa mise la dili maayo waa masalo hadal uu ku jiro oo fuqahada qaarna ay leeyihiin aayadda waqtulmushrikiina kaafar dhinac bay ka martay wax kama reebin qaarna ay leeyihiin qolyahan ruhbaanta ay dad oo dagaalba u jeedaba maahani waxaa laga rabay dad in la dhammeeyo ma aysan ahayn waxa meesha laga rabay waxay ahayd in oo dacwadii jid loo furo marka doqowdii iyo ruhbaantu waa kuwa iska cibaadaysanayo meeluu ku jiraayo wax isku haysta wax kaleo maba fiirinhaya waman ammanahu ninkuu aamin yeelo min alkufaari gaaladii ka mida muslimun muslim aamin yeelo baaliqun qaangaaro caaqilun caaqila oo mukhtaarun khiyaar leh walow cabdan addoonba ha noqdee xaruma qatlu dilkiisa in la dila xaaraam meeshaan marka saddex waxyaalood oo gaalo muslimiin dhexdooda iskaga badbaadi karto saddexdaas waxyaalood oo saddexdooduba heshiisyo la gelahayay yihiin saddexdaas waxyaalood baa meesha lagu xusa midkood waxa weeye caqduljizya waa nimanka heshiiska lala galay sanadkii wax yaroo ramsi aha laga qaadaa muslimiintay ku hoos nool yihiin dhiigooda iyo xoolahooda iyo wuxuu muslimiinta mas-uulka ah cid wax yeeli kartaa ma jirto gaal hadday soo daafacdaan in laga daafacaa waxaa la yidhaahdaa caqd اljizya midka labaadna waxa weeye waxa la yidhaha muhaadana ama hudna hudnadaasina waxa weeye ama laba dowladood ha noqoto ama qabiil iyo dowladdii muslimka ha noqotee heshiis xabad joojisa dhex marahayo waa laysdhex marahayo wax lays yeeli maayo muddo intaas le-eg sidii quraysh iyo ay u dhex martay nebiga sala allahu caleyh wasalam heshiiskii quraysh uu la galay oo kale hudnaa la yidhaha waa heshiis xabad joojisuho deganaansho ayaa muddo lagu jira hayaayo intii qolo kastaaba bal maslaxadeeda ka fikri karo midka saddexaad waxa weeye waxa la yidhaha caqdul ammaan ammaankaasi waxa weeye nin baa muslimiintu wax uga baahatay ama asagaa meesha wax uga soo baahday nin muslina ayaa ammaan geliyey anaa ku nabadgelinaya intaa shaqadaan qabanaysid ninkaas muslimkaa ammaankiisuu ku joogaa nin taaban karaa ma jiro marka hadhowteed waxaa arkaysaa gaalkiioo loo kala bixinayo kani waa dimi kani waa musta'man marka musanifku labu un soo qaadi doonaayo qaybtii jizyadana waa kaas xoogaagaas yar buu taabtay gadaal buu ka taaban doonaa qaybtii jizyada ammaankiina hadduu meeshaan uu xoogaa ka taabanahayaa laakiin midii hudnada inuu ka tegi doonay ila muuqata kulley waa ka tegi doonaa marka wuxuu yidhi halkaas marka waa ammaankii mumin uu bixinayo leeyahy hebel aamin baa tahay ama wuxuu rabaa inuu qur-aanka dhegaysto wax fahmo ama asagiia farsamo looga baahday ama asagiia meesha wax uga baahan ammaan baa lasi waman ammanahu midkuu aamin yeelay oo minalkufaari gaaladii ka mida muslimun muslimu baaliqun qaangaaruhu caaqilun wax garanayo mukhtaarun khiyaar leh walow cabdan bahaadee xaruma qatlu in la dila xaaraamu haddii kale waxaa soo baxaysa muslimiintaani wax ballan le maa waman aslama midkii islaamo minhum gaaladii ka mida qabla alcasri intaan la qabsanoo gacanta lagu dhigin ninka soo islaama xaqana damahu dhiiggiisii uu xafidayo wa maalahu wa siqaara awlaadii caruurtiisa yaryarayd cani sabyi in la qafaasho ninkii soo islaama isagoo aan gacantaba lagu dhigin muslimiintaasuu la mid yaho caruurtiisa iyo xoolihiisa iyo naftiisa midna la taaban maaye addoonna laga dhigmaayo faraha laga qaadaya muslimiintaasuu ka mid yahay midkii ayadoo dadkii laga qaalib noqday ama nin muslimi ammaan geliyey ama qofkii oo nin muslimi ammaan geliyeyna waa la dhaafa midkii asagu soo islaamay intaan gacanta lagu dhiginna dhiiggiisii maalkiisii caruurtiisii ayuu nabad gashaan waman usira minhu midkii la qabsaday sabiyun sabi aw imra'atun ama addoon waman usira kii la qabsado minhum ayaga ka mid a mataa usira markii la qabsado minhum xaggooda sabiyun caruur aw imra'atu naag raqa waa addoomamahaya binafsi alcasri qabsashadii nafteeda haddii caruurii haween lasoo qabto addoon ha laga dhigo ma baahna ayaga addoon iska noqo wayanfasiku nikaaxuha nikaaxii awal gaalku ku qabayna waa fasakhma aw baaliqun mid qaangaaraha lasoo qabtay nin gaalaho qaangaaraha lasoo qabtay تخير الإمام إمامك خيار يلانه بالمصلحة مصلحة نفيرنا إمامك نفس الديسو أصير دنيسي سوى حس فيرنا مصلحة المسلمين مفيرنا بين القتل إنه دلو هبل هدو بحصدو بلاي وهدو تذكعنا يا هلد مصلحة فير أو الاسترقاق الدومين وإن كان الدوم لقدقو إن ضدكو كفاية سنكو والمن إنه فرح كقاضو وسكسي دايو يراهدو هبل فرح كقاضي هسكتو sidii ninkii humaam ibnu mithaal oo kale nin ragahoo waxtarahoo ay ka muuqan karto weeye in maantay sii deynta la sii daayey hadhowtadii wax looga dheefi karo marka inuu yidhaha hebel ninka la yaha la iska sii daayo xoolana lagama rabo waxna lagama rabo faraha ka qaado humaam haddee bani xaniif uu ahaa waagii dambe markii ay ridoobeen ragga wax weyn ka qaato ku jiro waxtarka fiican walmanni galladaysi faraha ka qaado walfidaa'i furasho bimaalin aw biasiirin ama xoolo in laga qaado ama asiir muslim oo nin gaaladu ay qafaalatay muslima in lagu soo bedesho afartaasu khiyaar wey inuu dilo addoon inuu ka dhigo inuu iska fasaxo inuu wax ku furto saddex afartaas qodob ayuu midka uu doono suldaanku ka dooran fain aslama hadduu islaamo waa la soo qabtay isagoo gacanta lagu dhigo lagu hayo islaam saqada qatluhu dilkiisi waa dhaca wayukhayaruse waa la khiyaar gelinaya waa khiya- khiyaar baa loo gelinayaa bayna alaai albaaqiyaat saddexdii soo hartay saddexdii soo hartay ayuu ayuu khiyaar u yeelanaya marka saddexda soo hartay ee, in la iska sii daayo in la yaa xoola iska bixi dad baa u gacan gashoy hadde milkiibuu hadda galay mar haddii addoon laga dhig Ee, asiir muslim lagu soo furto meeshaasna waa iska soo geli kartaa haddii asagii soo islaamo islaamnimadiisii gaaladii fidnaynayaan mise xag kale meelsha waa soo geli karta wayajuusu qadcu ashjaarihim geedahooda in la jaraa bannaan wa takhriibu diyaarihim guryahooda in la burburiyo ayadana maslaxa dirti maslaxa haddii ay keento haddii ay suuragal tahay guryihii iyo wixii oo dhisan in ayagii laga bixiyo muslimiintu u harto waa fiican tahay laakiin hadday maslaxa keento ama guryihii la dumiyo ama ay keento in eh, geedihii la jaro geedaha hadda geeda waxaa ku jira muddo dheer ku baxa ayaa jira geedka muddo dheer ku baxa jaritaankiisu dadka oo adag badan buu ku yihi marka geedkaas haddii maslaxada ka weyni meesha timaado waa la jarahaya muddadiisii dheerayd iyo waxaas la fiirin maayo maslaxada ka weyn ayaa la fiirinaya maa qadactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imatan calaa usuuliha fabiidn illah waliyukhzi alfaas baabu lqaniima qaniimadii baabkeedii mar haddii jihaad la galo jihaadka hadda waxa ka soo baxaya qaniima waa ka soo bixi karta wax la-aanna waa laga soo laaban karaa marka qaniimada waxaa la rabaa sida ee wax loo kala yeelanahayo in la caddeeyo taasi waxay faa'iido u tahay haddii dadka nin walba uu moodo wuxuu gacanta la helo boobo in uu uu helahayo dadka qaarkood waxay ku jeesan doonaan xoolo boobe shaqadiiba waa ka jeesan doonaan marka haddii ninkii wax boobay ninkaan wax boobinna wax nin gaar u qaadanaya ma jira hadhowtid wixii oo dhan qayb bay noqon doonaan alqaniimatu liman xadara alwaqcata hadda meeshaas qaniimo iyo fey baa jiro feyguna waa xoolihii gaalada dagaal la-aan looga qaatay ama maslaxa looga qaatay ama ay ka carareen ayagoo aan dagaalba lala gelin ama qa- qaniimaduna waxa weye waa kuwii xoog iyo dagaal looga qaatay alqaniimatu liman xadara alwaqcata waqcadaas dadkii xaadiro dagaalkaa ka qayb galay ilaa aakhiriha aakhirkii nin oo fooda markii hore geliyo baqdo oo iska cararay oo kaas asaga wax la siin maayee dadkii waqcadaas xaadiroo joogay dadkaas ayaa ayaa iskale xadara alwaqcata marka lagu leeyahay dadka ciidankanoo dhan waa kaceen meel hebel bay tageen meel hebelkiibaa dagaal looga jiraa kuwa dagaalkii bay galeen kuwa meel bay fadhiyaan waxay sugayaan meeshii ay xoojin lahaayeen kuwaba waxbay kuwa waxbay eh, sa- sancooyin iyo shaqooyin bay hayaan la kala soocin ma la kala sooca waa wax nafal la yidhaaho waa jiraanoo kuwii shaqo gaara soo qabto meel hebel galay oo wax shaqadaa soo qabtay suldaanku inuu wax yaryar zaa'id uga dhigo waa suuragal laakiin qaniimada guud ahaanteeda inta meesha ka soo qayb gashay ilaa dadka qaarkoodna eh, sancooyin mid godqodahaya iyo mid muxuu ahaa eh, ba- eh, eh, ba- gaadiidkii farsameynahaya mid walbuu leeyay kuwana waxa weeye eh, camaliyad bay ku jiraan marka nin walba kuwa waxa weeye eh, isku hal mare lama geli kare meel bay u joogaan waxay fiirinayaan meeshii marka u baahano ay wax ka qaban lahayn intaa waa u dhaxeeya fatuqsamu baynahum waa loo qaybinaya bacda ikhraaji salabi salabka marka laga bixi salabkan hadhowtuu kuu fasiri doonaayo waxa weeye qofkan dagaalka ku jiray waxyaalihii marka uu watay waxaa la yidhaha salab marka salabkaas isaga gaar baa loo bixina wa khumusuhaa khumuskeed liraa liraa bacda ikhraaji salabi wa khumisihaa dhe markii salabki iyo khumus la bixiyo shan meelood meeshoodna waa laga goynaya xaggaa la dhiga salabkiina waa la bixina salabku waxa weye ninkaas la dilay wixii uu watay waa nin la yaqaano ninkii dilay oo qa- qalabna watay qalab xarbi iyo waxbuu watay waxaas uu watay salab baa la yidhaahdaa kii baa la siin doonaa meel baa la dhiga wixii kaloo qaniimaha khumusna waa laga jaray wa khumusiha dhigmaalka oo eh, nidaamka oo dhigmaalka ka baxsani dhibkiisu iska keenay wakhumusi haadaas hadda gaar u durugtay in gadaal ay raacdo saasaa eh, khatar loo gela in gadaa la raaciyo marka bacda ikhraaji asalabi wa ikhraaji khumusi liraajili ninka lugaynhayaa sahmuna hal qaybu ku leeyahy walilfaarisi alaaatu ashum faraskana labaa lagu qaadanahayaa ee hal midana lugtiisu ku qaadanaya meeshaas marka hadde waxay keenaysaa dadku inay ku dadaalaan inay qalabkii xarbiga waxyaalaha waxa waaweyn oo wax ka tarahayo qof waliba inuu helo inuu ku dadaalo si hadhowtadiina marka wuxuu noqonaya nin dadkii kale ka sarreeyo idaa kaana dakaran hadduu yahay xuran oo xurahoo baaliqan qaangaarahoo musliman muslimo caaqilan waxgaran waa ninkii jihaadka loogu talagalay shuruudiisa wayurdaqu lilmar'ati naagtiina radki baa la siinaa radku wax yaroo caddeeyo weeye waxbaa la siina waxaan sahmiga dad ragga la siinaya gaarinbaa la siinaya day naag ka qayb gasho walcabdi addoonkii iyo wasabiyi caruurkii iyo walkaafiri gaalkii gaal oo muslimiinta la jirayoo lasoo wato in xadaruu hadday meesha kasoo qayb galaan biidni alimaam imaamka idankiisa hadday kuwaani ku yimaadeen waa laga qaybgelin laakiin gaal meel kasoo dhaxoo iska yimid lama rabo waxaa laga yaaba gaalka sanca iyo wax farsamooyiniyo looga maarmi waayo dartood in loo soo watay hadhowtee waxbaa la siina laakiin waxaa la siinaya sahmiga nin la siinayo oo kale maaha radqi baa leeyahy radqi waxa weye cadiya waxun baa la iska siina min arbacati akhmaasihaa ayaa laga siinaya arbacatu akhmaaska khumus meel baa la dhigo xisaabtaba kuma jirin afartan soo hartaybaa wiil yaroo firfircoon iyo oo dagaalka inuu ka qayb gala la ogaa iyo muxuu ahaa dadkii idnulimaam ku yimid oo dadkii mujaahidiintan ka mid ah kuwaas waxaas yarka waxbaa laga siina wainamaa tumlaku lqaniima marka qaniimada kala boob iyo wax lagu milkin maayo wuxuu yidhi wainamaa tumlaku waa la hananahaya alqaniimatu bilqismati qayb markii la qaybsado nin walba wax ku toosaan waxaasu milkina ow bikhtiyaariaw ikhtiyaari tamaluki hanasho inay doortaan hanashaday dooranayaan waxaa weye xoogaa xoolaha la helay waxaa le xoogaagan xoolaha bis annagaa rabno inaan qaadanne hanaloo kala qaybi laakiin waa la soo ururiyey waxaa suuragala dadku inay ku heshiiyaan hala dhaafo intaan xoolahan oo dhan ha laga dhigo xoolo oo saalixulcaam looga shaqeey ha laga dhigo annaga waxba kama rabnee saalixulcaam hal meeshaan marka hanashada maxaa lagu hananahayaada loo leeyahay bilqismati oo biikhtiyaari tamalluk loo leeyahy haddii oo ninkan isagoo xoolihii la soo ururiyey oo aan welina la qaybin aan milkinana aan la odhan hadduu yidhaha bis anigu waxba dana kamelihi oo ka jeesto intii kalaa iska qaybsanaysa laakiin mar haddii la qaybiyo qaybi ay ku aaday qaybtiisa waa milkigiisii inuu bixiyo maahana si kale ninna ku qaadan milki bay gaartay hawsha waa milki laakiin inta hore oo nin wax milkiye la arag ninkii ka jeesto yidhi aniga bis weeye waa laga tashanaa inta kale waa iska qaybsan karta milkigiisii ma gaarin weli wa ama salabu salabkii faman qatala qatiila ninkii nin dila ow kafaa sharahu shartiisii kaafiye kafaa sharahudii lugihii oo kaleu ka jaray ama gacmihiibuu ka jaray wax uu daafici kara iyo wuxuu samayn karaa hadda ma jiro ama dhaawacyadii badnaa oo ku dhacay waa dhul dhigay wa kaana almaqtuulu kan la dilana uu yahay mutamanican nin isreebeh nin isdaafacahayo uun waqara alqaatilu kan wax dilayna uu kadiyey binafsihi naftiisa fii qatlihi dilkiisa qaradan waxa weeye labada nin waa dagaalameen midba in la dilo waa suuragal bay ahayd ninkan marka in la dilana waa macquul bay ahayd haddana ninkii asaga ka qaalib noqdoo dil istaxaqa salabahu salabkiisiibuu madaan meeshaas marka waxaa la diidahayaa mid oo la dilay oo la la dhaadhaawacayoo meel iska yaallu yimidoo waa israaciyey salabkiisa qaadan maa kaasi muxuu isdaafacayaa isagaaba dhulka yaallaba ciidankii oo dhanoo saas u safan uu dhexdooda ku jiraa meeluu leeb uga tuuray wax ninkaan asaga quruur qarar gaaroo uu galay ee labada nin ay isku soo baxeen iyo waxba ma jiraan marka ninkaas ninka khatarta u galayoo dilay ama jilciyey oo dhulka dhigay ninkaas salabkiisii asaga iskale salabku marka muxuu yahay wa huwa maxtawat calayhi yaduhu wuxay gacantiisu koobtay wey filwaqcati dagaalku min farasin فرسكي وثياب نركي وسلاح قلبك والنفقة وغير ذلك مركز قوتي ماشي قوتي ودنا لو wareejin ama hadduu xoolo badan uu leeyaho meeshaa iska joogo oo la qabsaday xoolahaas dadka ugama suka intaas marka shantii meelood oo loo qaybiyey qaniimadii afar meelood saasaa loogu tasarufhayaaoo dadkaas dagaalka soo galay ayaa loo qaybinayaa khumuskii shantii meelood meeshii soo hartay see baa la yeela wuxuu yidhi ama alkhumusu fa yuqsamu calaa khamsatin aydan shan baa loo qaybinayaa khumuskii asagana shan baa isagana loo qaybina khumuskii shan baa loo qaybina gadaalkiisa waxaa loo iilahayaa fil masaalix masaalixda masaalix caama suldaankii baa gacanta ku qabanahayo oo booskii gelahayo isaga takrifala masaalixdaasi maxay tahay min saddi tuquuri fangoraha duugidoodii faqrigu waxa weeye waa meel muslimiintu ka dagan tahay meeshaasaa lagu buuxina ciidan baa la geynahaya waxbaa la geynahaya meeshaa dagan ama qalab hadday u baahan tahay qalabkii la geynahaya marka khumuskan khumusulkhumuskan meeshaasaa lagu duuga saddu fuqur waa meelaha laga soo geli karo muslimiintu ka dagan wa arsaaqi alqudaat kuwa xugmiya muxuaha mushaaharaadkooda waalmu'adiniina wanaxwi meeshaas marka wuxuu leeyahay masaalix caammaa lagu qabanahayaayo hadday wax difaaca ku saabsan tahay hadday tahay danaha guud dadka ka shaqaynayo lagu bixinaayo dadkaasaa la siina waa nin maslaxo caama dadka u haya maslaxadaas caamkaa uu hayo haddii aan ayadii wax laga siin maslaxadii waa ka gaahayaa inuu masruuf iska doonto u baahan marka ninka noocaasoo kalea ayaa waxyaalahaas masaalixda ku saabsan laga siina wasahmun lidawilqurbaa qaraabadii nebigu u sugnaaday sal min bani haashim wa bani mualib qaraabada nebiguna haddii inta kaliya ma aysan ahaynoo bani cabdishams iyo nowfal ayaga waxba laga siinma qaraabanimo kaliya maaha waxa lagu qaabanahayaa aabbayaashoodii hore qaybqaadadkii ay kasoo qayb qaateen islaamka ayaa wax u taray waagii nebiga sal allahu caleh wasalama la rabay in la dilo la dilo ayagoo dhan baa karantiil waxay u galeen saddex sannadood inay nebiga daafacaan sal allahu caleh wasalam inkastoo qaarkood casabiye iyo wax noocaasoo kale ay ku daafacayeen laakiin waxay ahaayeen boqoladii oo cunaqabataynta kuwa wax cunaqabataynaya ku jiray kuwaas waxba sahmigaa lagama sii bannaanka laga iska lidakari mil xadilunhayayn bay u kala qaybsana wasahmun lilyataamaa qaybna agoomaha la siina الفقراء أغونك فقير وي أغونك مال قبل سينما وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل مسافر أي الله سينا مسافر قال شيء وان ساعتك كقعاي مسافر حوليس iska wata waxba cid siisan mus wixii waa wata waxba dib ma qaban kaas meeshaas marka qaniimadii buu ka baxay wuxuu galay waxa la yahay jizya wuxuu yiri tucqadu dimmatu dimmada ammaanka waxaa loo guntahayaa lilyahuudi waalnasaara waalmajuus dimadaanina waxa weeye waa ammaanka muslimiintu bixiso heshiiska lagu gelahayo dadkan in la nabadgeliyo dimmadaas yahuud iyo nasaara iyo majuus waliman dakhala fii diinilyahuudi yahuudiinteeda midkii galay wanasaara qabla naskhi intaan la nasakhin iyo watabdiili intaan la bedelin marka yuhuudi hadduu ahaa dadkii intaan nebi ciise lasoo bixin dadkii usuushoodii ay galeen diintaasoo dadkaa ka farcamay yuhuud bay ku xisaabsanyihin kuwii nasaaro noqdo hadday doonaan bani israa'iil yaysan ahaane dad kale ha noqdeenoo jinsiyaad kale ha noqdeene nasaaro noqday intii nebi moxamed aan lasoo bixinna ayaguna nasaaradaasay noqonaan marka wad tabdiil buu ku daray laakiin tabdiilkaas wixii ay haysteen dadkii nebiga sal allahu calayi wasalam nasaar ahaan ula macaamalahayo oo dhan diinta waxbaa la bedelay wax toosani ma aysan jirin marka tabdiilka waxaa ka muhiimsan ee inay galeen nasakh intaan la gelin oo aan nebi lasoo bixinoo wixii hore aan la bedelin wasaamiratu wasaabica saamiradanna waa firqo yuhuud ka mida saabicaduna waxa weye waa mid nasaare ka mida ama waxay yidhaahdeen anagu diintii nebi ibraahim baan iska haysana laakiin wax toosanoo markaa ay haystaan ma jiro in waafaquuhum hadday waafaqaan fii asli diini xoogaa furuucaba ha ku khilaafeen hadday asalka ku waafaqaan ayaguna waa la waafajina wasaamirati تعقد الذمة للسامرة والصابعة إن وافقوهم في أصل الدين ولمن إن ولوجد ما يتمسك بدين إبراهيم أو غيره من الأنبياء عليه السلام نكي أنبياء دي- نبي أنكم من الدين تيسي حيستان ولا يعقد لوجد لوجد ما لوثني وثني ومن لا كتاب له كتاب من الله ولا شبهة كتاب من الله shubhatu kitaabkana waxaa le sida majuustaasoo kale le annaga kitaab horaan haysano kitaabkii wax naga kala dhumayno sa walaa yasixu ilaa bishardayn ee ammaankaasina caqdudima ma ansaxayo ilaa laba shardi maaha iltizaamu axkaami lislaami islaamka axkaamtiisa waa inuu laasimaa axkaamta meeshaan looga dhaqmayo waa inay ogolaado wa badli ljizyati jizyadii waa inay dhiibaan labadaasaa laga raba marka imaamku labadaasuu ku shardina wa aqaluhaa inta ugu yari diinaarun wey min kulli shaksi hal diinaara laga qaadahay sanadkii midku waa inta ugu yari wa akaruhaa inteeda badan maa taraaduu calayhi wixii lagu heshiiyo ayagay suudaanku waxay ku heshiiyeen sanadkooda wa tuukhadu minhum birifqin aal yar baa looga qaada aal yar baa looga qaadayaa de waxaa ku jira ee, qowl oo leh ee, si dulliyaha looga qaadahayaayo waa la garaacahayaayo saas qor waxbaa lagu- waxyaalo badan buu sheegay oo kolley waxaan u malaynahay inuu qowlkii raafici uu ahaa marka kiibu xoogaa ka leexanaya wuxuu leeyahay maya aal yar baa looga qaadahayaa Ee, meeshan hadda waxaa la fiirinaya xataa yu- ee, xataa yucdu ljizyata wahum saaqiruun saaqiriintaasaa nimba si u fasiro qaarna wuxuu leeyahay marka laga qaada waa in dulli la tusa qaarna waxa weeye haddiiba ay ee, awood lagu hayo oo ee, waxaan ay bixinayaan iyagaaba iska dullaysano tabarba ma hayaan laakiin wahum saaqiruunadaas qur-aanku uu yidhi ee, hadhowteed masaa'il buu keeni doonaa oo la rabo inay muslimiinta uga duunaadaan oo lagu garto ee, lama rabo ixtiraam weyn in la siiyo muslimiinta ama la soo silmaama oo ka kormaraan lasaas lama rabo. sida hadda maantay ee, muslimiintu gaalkii meeshaan haddii la dagaalamo sida muslimka loo dilaa marka gaal loo yimaado waa la sii dayn marka waa taas ayadu waxa weye wax diinta agmarsan wey. walaa tuukhadu lama qaado ee, tuukhadu minhum birifqi kasaa'iri diini deynaha lagu leeyahay si deynta looga qaadayo kala looga qaado walaa tuukhadu min imra'atin naag lagama qaado wasabiyin wamajnuunin wacabdin kuwaas lagama qaade dadka kaamilka weeye wax jizyada laga qaado jizyadaas laga qaadaya marka kitaab bay haystaanoo waxbay dib ugu laaban karaanoo dulligan ay ku jiraan bay arkahayaanoo waxaa suuragala ninku intuu fakaro inuu iskaba islaamo wayulzamuuna waa luu laaziminahay biaxkaamin axkaamtaydu min damaani nafsi axkaamta dadka waa inaa qaabishaan oo axkaamta meeshaan looga dhaqmayo ee, naf haddaa disho in lagu dilahayo qadda adaytaa diya lagaa qaadahayo saa walcirdi cirdigii cirdigaasi marka haddee ee, miaal buu asagu keenay oo wuxuu yidhi cirdigu wuxuu ku misaaliyey haddii maalan ee, mihirkii oo kale saasuu ayuu ayuu ku misaaliyo uu maalan haddii ay moodo naag in ay u bannaan yihiin inay guursadaan oo mid guursado oo u tago oo kale mihir ayaa laga qaada waana la kala diraya waxaa leeyahay mihir- nikaax ma jirto walmaali maalki marka cirdigaas waa kaloo iska geli kartaa haddii ay wax qadfaan iyo in ee, laga laga aargoosto in in in la xado wayuxaduuna waa la xadaa lizinaa zinadii wasariqati tuugadii laa lisukri may sukriga hadday wax cabaan ayagu waxaan inay tuugada iyo zinada iyo inay xaaraam yihiin waa og yihiin oo xun yihiin wixii kitaab lena kitaabkooda waa ku og yihiin laakiin inay wax cabaan oo khamro cabaan ayaga agtooda dhib kama ahay wayatamayazuuna waa ka socmaan fi libaasi dharki iyo wazanaaniiri zanaaniirti zanaarkaas waxa weeye wax oo dhexda ay ku xiranahayaan oo calaamo u noqonahayo lagu garanayo ninkaan inuu yahay dimi wayakuunu fii riqaabihim luquntooda waxaana jarasun fi lxamaam xamaam xamaamku waxa weye waa meel biyo kulul looga qubaysto oo jimaaci ahaan dadku u galaayaan marka ee, dadka muslimiinta ama meesha jooga dadka cawrooyinkooda bay iska dhowrhayaan laakiin ayaga cawro iskama dhowri karaan marka wax calaamaha oo shanqarayo markay meesha soo galaan uu siinayaa ninka oo xamaamka leh uu leeyahay waxaas qaado ha la iska kaa jira waa la iska jira maxaa yeele asagoo cawro ay wax dhowrin walaa yarkabuuna farasan faras kori mahayaan bal biqaalan baqlado ow ximaaran dameer cardan dadab bay u fuulaan waxaa la rabaa in dadkii laga garto in daabado qurqurxuun oo saas qaar muslimiinta ka mid oo ducafaa nufuus ay wax ku abuuri doonaan walaa yubda'uuna bisalaamin salaam laguma bilaaba wayulja'uuna waxaa loo dhibaato gelinayaa ilaa adyaqi dariiqi dariiqa meesha ugu cariirisan meesha fitaaxa muslimiintu ayaga uga leexan mayso walaa yacluuna cala almuslimiina ka kor noqon maayaan fi lbinaa'i dhisma walaa yusaawuunahu ma la sin maayaan marka ka sarraynta ay ka sarreeyaan dhinacanna waxa weeye wax oo inay muslimiintii sharaf ahaan iskaga kormariyaan keeni karta midda kalena ayaga cawraadii wax ma fiiriyaan hadday guri dheer ay samaystaan oo guryihii ka hooseeyaan dadkii cawradoodii baa halis u ah fain tamallakuu daaran caaliyatan hadday hantaan lam tuhdam la dumin ma laakiin waxyaalihii ku saabsanaa cawraadka sida muslimiinta waa laga rabay ninku inuu gurigiisa u sameeyo wax dadka cawradiisa ka xafidahay waxyaalaha noocaasa lagu sameeya wayumnacuuna waxaa laga reebaya min idhaari khamrin khamre inay muujistaan oo bannaanka la soo istaagaan waa khinziirin wa naaquus naaquuskaasina markay cibaadaysanahan waxyaalaha ka dhawaajiyaan وجهر بالتوراة توراة وجهر التوراة توراة إلى الجهران والإنجيل وجنائزهم وأعيادهم وحيالات برنانك إلى اللي سوستاغان الله موقلا ويوه الهوستي وحيروانا قصنا ومن إحداث كنيسة كنيسة عصبين سمايانا ولا غير ملكي مسلمين تجوكتي كنيسة عصبين كسمايانا فإن صلحوا في بلدان بلد كذا هدي لقولي على الجزية الجزية بلد كأيضا عيد دقنايا لا بلد كي ناس كجوغا أنا مسؤول كا مسلمين تي وحبا لقا قادا بلد مسلمينta ku dhex jira maaha marka midkaas waxay ku sameynayaan la dhex gelin wayumnacuuna waxaa laga reebaa min almuqaami bilxijaazi xijaaz inay ku nagaadaan xijaaz inay degaan waa loo diida wahiya makka waalmadiina waalyamaama wa quraahaa tuulooyinkoodii daa'if iyo magaalooyinkaas inay degaan loo ogolaanma akara min alaaata ayaamin saddex beri wax ka badan إذا أذن لهم الإمام إمامك هدو إذن في الدخول لحاجة لحاجة حاجين يسوى قلان marka danbay u soo galeen dantii ay u soo galeen ayaa darto dantaas ay meesha ka fulinayaan ka fushanayaan hadii ayaga wax looga baahnaa tahay waxa ay u baahnaayeen baaday tahay imaamka idankiisa haday ku yiraahdaan laakiin saddex bari ka bacdigood waa laga bixin walaa yumakkanu la makanin maayo mushrikun mushrik min alxarami bixaalin xaaladna marna loo ogolaan maayo mushrik inuu soo galo xaram xaramkaba loo ogolaan maayo intaa inuu sooba galaba loo ogolaan maayo ku nagaan maayo leh xijaaz oo dhanna inuu ku nagaado loo ogolaan maayo وجزيرة العرب هدي من إن المسلمين تو خالد بن قطوب إذا أذن لهم الإمام في الدخول ولا يمكن مشرك من الحرم بحال ولا يدخلون مسجدا مسجد مسجد قلها إلا بإذن الله أقول هذا معه إذا بيكسوا قل كران مسجد وعلى الإمام إمامك وحا كركيسا حفظ من إنو عد حفظه منهم أيها كمذا في دارنا دارته كما يحفظ المسلمين سوى حفظه عيد ما سوى ويري كرتو وحلو مجيسن كرو مسلمين تو مجيسن كرام وحا روا إمامك إنو دد كان حقوقه دوره مالكه ذي نفته ذي إنو دوره سجا مسؤول حقوق يركا رمزي هاي لقى قاضي وحوي ليجينا نفتنا مسؤول كان wastinqaadu man usira minhu midkii la qabsaday inuu soo fakiyo haddii gaala timaado qof ka dafto oo lala tago waa inuu qofkaas soo fakiyaa laga raba sida muslimiinta uu soo fakinayo fain imtanacuu ayagu hadday diidaan min iltizaami axkaami lmillati diinta axkaamteeda inay laazimaan wa adaa'i ljizyati jizyada inay gutaan intaqada cahduhum ballankooda waa buraya mutlaq idlaaq ahaanba waagii hore haddii lagu heshiiyey iyo haddaan lagu heshiinba hadday axkaamtii muslimiinta qaadan waayaan ama jizyadii bixin waayaan ammaankoodii waa bur ilaa labadaas shardoo awalba ku dhisnaa mutlaqantuna waxa weeye haddii lagula heshiiyey iyo haddaan lagula heshiino la yidhaha shari waa ku burahayaaba ammaankiinu haddaa bixin weydaan iyo haddaan la odhan ma kale wain zanaa axadun minhum hadduu ziyeysto bimuslimata naag muslimaha ka zinaysta aw asaabaha binikaax nikaax buu ku asiiba waxay moodeen inuu u bannaan yahay inay guursato markaasuu guursan ama maba aysan ogeynba inuu yahay gaalba inuu yahay aw aawaa caynan jaajuus buu soo dumay lilkufaari gaalada u sugnaa nin jaajuus oo wax raaraadinayaa yimid oo ninkaan u soo galo asagaa hooye aw fatana musliman muslim buu ka fidneeyey can diinihi diintiisa aw qatalahu muslim buu dilay aw dakarallaaha alluu xusay wa rasuulahu rasuulkiisa o diinahu diintiisa bimaa laa yajuusu waxaan bannaanayn waxaan bannaanayn buu alle ku sheegay ama nebigii ku sheegay ama diintii ku sheegay dadkaas marka ammaankoodii ma buray mise ammaankoodii waa jooga fain sharada calayhi markii hore hadduu ku shardiyay alintiqaada bidaalika waxyaalahaas inuu ammaanku ku buri doono intiqaada waa bura haddii markii hore isloo meeriyo le waxaas iyo waxaas haddaad samaysaan ammaanku waa burahaya waxba ma jiraan hadda waa bura wa ilaa haddaan lagu shardinna falaa ma burahayo hadda awalna laguma shardin ayaguna wax wax xaaraama uma yaqaan waman intaqada cahdu ballankiisu midkuu buro takhayara alimaam imaamku waa khiyaar yeelanaya fiihi bayna alkhisaali alarbaci afartii khislo fil asiiri ku sugnay maxay afarta khislaay ahayd oo asiirka ku jirta inuu dilo iyo inuu iska inuu wax ku furto iyo inuu iska dhaafo iyo inuu addoon ka dhigo afartii baa u furan buu baab alxuduud xuduud buu marka galay gaaladii sidii loo qaabili lahay loola jihaadi uu sheegay muslimiinta dhexdooda waxaa ku jira qaar faasida faasidka sidii loo qaabili lahay idaa zanaa hadduu zinaysto xuduuddu wuxuu usoo hormariyey zinadii dhowr xad bayna noqon doonaan xadkana waxa uu yidhi luqatan almancu sharcan cuquubatun muqadaratun calaa afcaalin makhsuusa afcaal oo ciqaab go-an leh idaa zanaa hadduu zinaysto ow laada uu liwaado liwaadkaas waa ninbaa nin naag ka dhigtay aw albaaliqu mid qaangaara aw alcaaqilu wax garanahaya almukhtaaru khiyaar leh musliman kaana aw dimiyan muslim ahaaya ama dimi ahaaya aw murtadan murtad ahaaya xuran kaana xor ahaaya aw cabdan addoon ahaaya wajaba calayhi alxaddu xad baa ku waajiba qofkii zina ama liwaad la yimaada hadduu caaqil yahay mukhtaaraho baaliqa muslim iyo wuxuu rabo ha noqdee xad baa ku waajiba xadkii baa marka kala baxaya fain kaana muxsanan hadduu yahay muxsankaas muxsankana asagaa fasiri doona rujima waa la ridmina xataa yamuuta ilaa uu ka dhinto dhagax baa la qaadanaya waa lala dhacaya ilaa uu ka dhinto walmuxsanu muxsankii man wadica ninkii jimaacay weeye fi lqubuli qubulkii fii nikaaxin saxiixin nikaax saxiixa naag buu guursaday naagtiibuu u tegey ninkaas waxa weeye muxsan wa huwa xurun asagoo xoraho baaliqun qaangaaraho caaqilun waxgarana falow wadica zawjatahu fi dubur awalbuu faasid ahaaye qubulba kama taabane dubur buu ugu tegey aw jaariyatahu addoontiisii naag la qaba maahane waa addoon filqubuli qubulkii uga tegey aw fii nikaaxin faasidin nikaax faasiduhu naagtii ugu tegey aw wadica zawjatahu xaaskiisii buu u tegey wahuwa cabdun addoon buu ahaa ee nin xora ma ahayn uma actaqa gadaal buu xoroobay aw sabiyun sabi baa zinaystay aw sabiyun asagoo sabi ah ayuu xaaskiisii ugu tegey aw majnuun asagoo majnuuna uma afaaqa uma afaaqa waa soo miirsaday isagoo majnuunu xaaskiisu u tegay sabibuu ahaa addoon buu ahaa sabigii waa qaangaaray markaa kabacduu zinaystay addoon buu ahaayo markuu soo miirsaday kabacduu zinaystay falaysa muxsan markii jamaaca uu samaynaya kaamil maahayne wuxuu ahaa shuruuddii baa ka kala maqnay marka muxsannimada waxaa laga fiirinayaa markuu naagtaa u tegaya nikaaxun inuu nikaax kaamila yahan isaguna nin kaamila yahay haddii akmaalkii asaga xaggiisa ka dhiman yaho waagaas addoon ahaayo majnuun ahaa ama nikaax xaggiisa wax ka dhiman yihiinuu nikaaxu faasid uu ahaa ama nikaaxba maba ahayn naag addoonnimo uu isticmaalahayaa ahay waxyaalaha muxsanku noqon maayo وغير المحسن محسن كمد كان هين إن كان حرا حر هدوية هي جلد والقراعة مئة جلدة بقول كرباش وقرب سنة سند نوال المسافرين إلى مسافة القصر dadkii uu bartay iyo ayaa laga dhex bixinayo waa la musaafirinaya hadduu nin raga yahay hadduu naag yahayna ayada lafteeda waa la musaafirinaya laakiin waa inuu maxram iyo wax la socdaan haddii maxram la-aan la diro xaalkeedu waa sii xumaanaya وإن كان عبدا أدون هدوية جلد خمسين كنتم بالغو دفنا كنتم كوا لكرباشة هي وقرب نصف سنة سنة نسكيدنا و و و و والمسافرين تقريبا waxaa arad u yaqaan dadkii baa laga fogeynaya hal sano ama nisfu sano ku soo arooriyay facalihinna nisfu ma ala almuhsanati min al'adab adoontaas waa soo limid marka nusba ayaa xadkiisa noqonaya xorkii nuskiisa ومن وضع بهيمة بهيمة متكوتك أو امرأة ميتة ناج أو دمت أو حية أما من نول فيما دون الفرج وحفرجي كسك أو جارية يملكها دون ليه يملك بعضها قاركيد وهمت doonto haday laba nin u dhaxaysay labada midkoodna looma ogola laakiin kan waa iskaga tagay marka ee shubha meesha ku jirta aw ukhtahu walaashiisu al mamluukata lahu walaashiisu adoonuu soo milkiyay marka wuxuu moodahayaa oo ma malakat aymaanukum buu maqlay marka wuxuu moodahayaa inuu milk yamiinkaas wax u banayn أو وضع زوجته حاسكي سيوته في الحيض أيضا كجرت أو الدبور أما دوادي وقتغي أو استمنى بيدي عنتي سبيه إسكاك كياني أو أتت المرأة المرأة ناقبا ناقو تتو سحاق وحي رادان ويهوينك واسكو حق حقتي لا حد عليه حد كركي سماه ويعزر وانا للتعزير وحيالها نودن وذنوب لكن ذنبي حد كقوان لها ما هاني وحول ليه تعزير مركي السودان كوحو قرطو إني وحاني قف كان ردعو نقرا ينبو كسمين marka waxyaalahan xuduudana mar haday meesha soo shubha soo gasho oo qofkan ee shubha ay soo gasho xadka waa laga tuura walaashiisa ahayd walaashiisa ee uma banaayn milkigaanu waxa ku soo dhici karta inuu ninku moodo inuu milku wax u banaayn marka shubhada darteed baa looga tuura ومن زنا متكي زينيستو وقال لي يري لا أعلم ما أوجي تحريم الزنا زنا حرام نقشدي بما أوجي إن حرام تاي أنا كم ورقه وكان قريب عهد بالإسلام وقت الإسلام كم يدو كله يهوي حد صو إسلام أو نشاء ببادية بادية وحقول شيء بعيدة عن العلماء علماء كفر ميلا وحلا لقى أقون وكيمنوا لم يحد لحد إنه سوى حقون وجاهل يهي سورة قلوة ولا سكنافر inuu wax og yahay been sheegayaan waa suuragal inuusan waxba ogeyn waa suuragal waa la dhaaf meeshaas dabbaadiyatin baciidatin can alculamaa la leeyahay dadkaas oo ku jira meel aan waxba laga aqoon wixii aan meeshaas laga aqoon meel ay ka keenaan mal inkastoo waajib dadka ku tahay meeshii aan wax laga aqoon inuu ka tago meel wax laga yaqaano doonto wax barto qofka laga rabo haddana waxyaalo badan baa loogu cudurdaaraya midka cilmiga dhex fadhiyo bannaanka iska fadhiya aan loogu cudurdaarin nin cilmigiina meeshaan yaalla isagoon xagga iska fadhiyo aan shaqo ku lahayn waxyaalo badan oo aan loogu cudurdaarin baa midkaa duurka ka yimi loogu cudurdaaray ama dhul gaalo aan diin laga aqoon way lam yakun kadalika sidaas duusan ahayn xudda waa la xada nin beledka joogo muslimiintii dhex jooga wuxuu aanu zinada xaaram noqoshadeeda kama warqabo zinaduna waxyaalaha qarsoomaba kuma jirto waxyaalaha waaweyn oo bannaanka laga wada ogaanahaya ka mid laga dhegaysan maayo waa la tuma ولا يجلد لكرباش ما في حر كليل وبرد قبو شديدين درن ولغا عبسنهايو داوعيدان لوgu dhaawacaya ee karbaashyadan lagu dhifanayo inay fasafsaano qofkii inuu u dhinto dhibaato gaaro laga cabsanayo ila qofka in la dilo lama rabe in waxa la rabaa la xadaala ومرض مرضنا لغو كرباشي ما يرجع لرجينا يبرء رئيسيس حتى يبرأ إلى كرئيس من كان واجهين يهي إنه رئيسنا حنون كان رجل ليه هي مركا لكرباشي ما يلا حنونك وكقع وحا سورة قال ضعف يا حنونك يا كرباش كان انتاز كوتا كان نقول انتبه هي سورة قال أما أقول دعراو ولا في المسجد مسجد كدحي سنة لغو كرباشي ما يوب كرب مسجد حدودا مناسب وما ولا المرأة ناغو في الحبل أورقبت حتى تضع إلى إدتشسو ويزول وكدم مارو ألم الولادة للمرأة حنونكي ويضع هذا حنون كان كجرتو رفعت سن هذه هدنا لكرباشو فحصور قال إني أوبر دمتها وفكي ضعيف walaa yujladu lagu garaaci maayo bisawdin jadiidin karbaash jadiida cusub lagu gargaaci maayo walaa baalin mid bololoo aan waxba ka dhibaynna lagu garaaci maayo bal bisawdin bayna sawtayn dhexdhexaad baa lagu garaaci walaa yumaddu la taagi maayo madigaan marka lagu dhufanayo qofku intuu gacanta kor xog si caadihu iskala dhacay qofka nafsiyaadkiisa xoogana waa la xanuujinayaa nafsiyaadkiina waxaan waa lagala dagaalama walaa yushadu la xiri maayo gacmihiisaa ku gagabadee waa faraha laga qaado la xirxiri maayo walaa yubaaliqu lagu xeeldheeraan maayo fi darbi garaaciddi garaac wax dhiigka keeno walaa yujaradu dharka laga furi maayo iska bixi dharka ha lagu garaacee lamala wayufariqu calaa acdaa'i xibnihiisina waa ku kala geyna hal meela haddii loogu wado loogu wado loogu wado loogu wado marka dambe meeshaas waa intaasoo naafowde waa lagu kala geyna meelo kala duwan baa looga dhufana wayatawaqa waa ka dhowrsanahayaa almaqaatila meelaha halistaana waa ka dhowrsana il iyo dhuunta iyo meelihii halistaana waa ka dhowrsanaya walwajha wejigana sidiisoo dhan uu ka dhowrsana wejiga sidiisa wax lagama garaaco wax tadiiba iyo wax xada iyo wax weji in la garaaca ay ku bannaan tahay ma jiro qofka maxaasintiisa meesha ay ku taallo weeyo in la garaacaa ma bannaan wayudrabu rajulu ninkii waa la garaacaa qaa'iman xaalu yahay mid taagan istaaggaa lagu garaaca hadduu baxsadoo fakado faraha laga qaado waa baxsan walmar'atu naagtii jaalisatan ayadoo fadhido mastuuratan asturan ayaa la garaaca waayada hadda iyadoo taagan waa inay dharka ka cararto waxbaa laga cararaya dhib kala yimaado fain kaana naxiifan hadduu yahay mid daciif naxiif caata dilatay weeyo weyd aw mariidan mid jiranoo laa yurjaa bur-u raysigiisana la rajaynma waa jiran yaha jiradaan jiro inuu ka raysto la rajaynaya maahano takhaatiirtu waxay u arkeen jiradaan jirrausa ka kacayn ama marka horeysaaba nin caata dilatay buuba noqday ninkaas haddii boqol karbaash lagu dhiftana waa dhimana julida bicifkaalin cifkaali nakli nakiisha cifkaalkeedi baa lagu dhifanaya cifkaalku waxa weeye hal laanaho laano fara badan ku yaalaan konton laano hadday tahay hal mar adigu lagu dhifanahayaayo bis kontonkiisii waa qabaa kontonkii kalena markaa lagu dhifan wakhud biyadika daqfan fadrib bi wa adraafi iyaabi maryaha darfahooda macnaha karbaash xoogla lagu dhufan maayo wax tabartiisa uun ka muujin karaa lagu samay wain kaana alxaddu marka xadkoodu jaldi yahay qofkaan inuu u dhinta la gaarsiin maama inuu dhaadhaawacmo daqdaqramo oo waxaan waxaa la rabaa inay nafsiyaadkiisana taaiiriyaan xanuujiyaan wain kaana alxaddu rajman hadduu yahay rujima waa la rajmina hadduu rajmi yahay inuu u dhintay inuu soo dhiman waaba la dilahaya inuu dhintaaba loo socdaa marka kaas waa daciif iyo waa jiran yahay iyo walow fii xarin wo bardin kulayl qabow ha noqoto oo maradin mardi wizawaali xanuunkaa inuu ka raystaa la rajaynaya raysigiisa waxba laga sugin waaba la dili rabaa maxaa raysigiisa laga raba walaa turjamu lxaamilu naagtii uurka lahay lama rajmiyo xataa tadaca ilaa ilmihi ay dirto ay dejiso marka ilmaha caloosheeda ku jira maa waxa la rajminayaa iyaday ahayd labadooda laisla dili maayo waa la sugaya ilmaha wayastaqniya alwaladu ilmuhu uu deeqtoonaado bilabani hayriha ayrkeed caanaheed caano xoolaad ama naag kaloo la nuujiyo ama waxaas markuu ku deeqtoonaado markaas ka bacdi laakiin haddii asagiyo caanaheeda maana wax kale aan heli karin la dilo asaga inaan la dilay noqonaysa labadooda ama si toosa ama si oo aan toos ahayn loo dilay noqonaysa haddii asagoo caloosheeda ku jira la dilana asagiiba si toosaa loo dil haddii oo caanihii loo diidana de asagana waa meeshaas haddee qofka oo si toosa aan ahayn loo dilay waxaa laga yaabaa qofkii u dilay inuu wax dilay oo dhibaato geystay inuusa iska warqan meelaha qaarkood waaa ka dhacay waxaa ka dhacay nin loo yimid oo xoolihii iyo wixii oo dhan ayaa laga dhacay faramarni uu soo istaaga carruurtii gaaja uga baaba'da marka carruurtaas dadkii xoolahaas dhacay inay dileen isma oga waxay moodaha xoolo un inay dhaceen meeshaan carruurkan caanahaas uu u baahan yahay waxaa la diidayaa inuu intuu u baahdo isagana marka ka qayb mxuu ahaa hijmigii habartii asagina wixii waa la qabo marka ilaa uu ka deeqtoona waladku haddii waladu zina xataa hadduu yahay waladkii zinada ay ku dhashay waxaa leeyahay caanihii ha cabo ha noolaado markuu ka maarmo markaas ka bacda weli sayidi sayidkii waxaa u sugnaaday an yuqiima alxadda xadkii inuu ku oogo calaa raqiiqi markaan leeyahay ninkii ninka xoolaha ka dhacay ilmihii asigaa dhameeyey waa loo qisaasayaa wax noocaas oo kale hadda ma gaarsiin karo laakiin bardu on dadkaas dhammaadkooda dembigoodii ninkaas isagaa sabab u noqdo sababtaas isagaas kale wallahu subxaana